فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuxa wareysyada idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana caawa waxaa ka mid ah mid ka mid ah indheergaradka soomaaliyeed oo ka hadlaya maamulada shisheeyuu soomaaliya ka hirgeliyey oo marna isla duulaya marna iyagu isku duulaya waxay ummaddu u sheegahayeen marka barwaaqe waxay qalbiga ka qabeen ee runtahaana waa midkan maanta taagan iyaga inay isdilaan oo isbaabiyaan oo midba midka kale uu ka daba alalaaso warka warka runta haya jiray baa kaasaa marka kiibaa isku haystaan ilaahay baana fashilinhaya haddee oo wixii qalbigooda ku jiray bannaanka soo dhig marka ummadda soomaaliyeed wax dawladleylah waddankani kama jire rumaysi baana haysta xildhibaan u kala exday kenya iyo etoobiya oo labadaba ciidamadooda duulaan ku joogaan soomaaliya ciidamo oo kenyaati ku jira dagaalka gawaari gaashaamanay wataan ma aragna annaga ciidan etoobiyaan lagu soo duulay ma aragna laakiin waxay u joogaan amisom ahaan ay u joogaan kuwan amisom ahaan uma jooga waa kuwii baddeena hadda raba inay dhacaan dagaalooga cabdi qaybdiid oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka oo si dadban uga hadlay duulaamada dowladda federaalk oo ay ku qaadayso maamulada siyaasad ahaan ka biyo diidan sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan insha allah warbixin muhiim ah oo iftiiminaysa qaar ka mid ah qodobada ganacsiga dhaawaca u geysta laakiin islaantan la qabo hadda guryo badan ayaa marka saas ku baaba'ay oo waxaaba la soo wacay gabadhii iyadoo ninkeydii uu markaas oo yacni la joogto ayaa la soo wacay uu diyaar garoob dhegeystayaal barnaamijka dhuxa wareysyada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
hagaag ganacsigu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha lafdhabarta u ah nolosha bulshada dad badan ayaa ganacsada waxayna ka sameeyaan dhaqaale qofba heer ha ula ekaada e haddaba waxaa jira qodobo badan oo ganacsiga dhaawacaya qaar ka mid a qodobadaas ayaanu ku eegaynaa warbixin muhiim ah oo idaacadda islaamiga halfurqaan ay diyaarisay waxaa soo jeedinaya waryaheena maxamed mudey axmed abuu muslim هذا النجاح اللي نبي دايم يصير حفظ الكتاب وفرحة بل علالي متفوقات وناجحات بتقدير والروح والها للفرح ما تبالي مقرأ التجارة لا يمكن تبور فيها من الدورات شيء خيالي حفظ وتدبر وبيننا خير مغمور يلا ت...
guud ahaan ganacsigu waxa uu ka dhashaa fikrad ku dhalatay qof ama koox maskaxdooda ganacsiga waxaa mar laga dhaxlaa faa'iido marna khasaaro mar waxaa laga helaa ajar weyn marna waxaa lagu mutaa dagaal xag alle ka yimaada markaad ajar ka helayso waa markaad ku baarinimo samayso oo aad ka ilaaliso wax dembi ah markaadse dagaal alle ku mudanayso waa kolka aad ribo iyo khayaano geliso ganacsigaaga wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ganacsatada la siiyaa dowraad si ay ugu badbaadaan halistaas dowladdu horta runtii dowra aad looga faa'iiday aheyd awalan ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan dowladda uu noo suurtageliyey inaan wax badan ka faa'iidno oo cilmiga adduun iyo aakhrabana anfacaya dowladda runtii waxaa lagu bartay duruus kala gedisan oo aad iyo aad u qiimo badan waxaa ka mid ahay cilmiga la yidhaahdo cilmu albuyuuc oo kitaab albuyuuc ayaa lagu bartay cilmigaasoo ma aragtay bulshada muslimiinta qayb weyn ka jooga maantay oo loo baahan yahay qof waliba maaragtay inuu aad uga fikiro maxaa yeele ilaahi subxaana wa tacaala beeca wuxuu uga hadlay aayado badan ee dhowra nabiga calayhi salaatu wasalaamna xadiid badan ayuu ku caddeeyey in uu khatartiisa leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala iclaam ayuu ogeysiiyey shareecada islaamka ilaahi fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulihi dadka sameeya maxay ahayd beeca ribadaa sameeya ha iska jiraan ha ogaadaan wuri dagaal ilaahay rasuulihi la galaan sidaa darteed waxaa waajib noqotay qof walba oo muslima oo ganacsi u dhaqaaqda in ay la timaado cilmiga beeca sidaa darteed waxaan ka faa'iidnay cilmi aad iyo aad u fara badan soomaalida waxaa lagu tilmaamaa ummad ganacsiga ku firfircoon hido ayayna u leedahay dhanka kale ganacsiga soomaalida intiisa badan ayaa lagu dhaliilaa in uusan ku dhisnayn aqoon taas oo dad badan ku keentay in ay dhaafi waayaan halkii ay ka bilaabeen kuwa kalena ku kaliftay in ay iska xiraan ganacsigooda لا للفرح ما تبالي مقرأ التجارة لا يمكن تبور فيها من الدورات شيء خيالي حفظ وتدبر وبيننا خير مغمور يلا ت- warbixintan waxaan ku eegaynaa qaar ka mid ah caqabadaha haysta in badan oo ka mid ah ganacsiga soomaalida caqabada ugu horraysa waa mid qof walba u muuqan karta waxaana sharxaya nabadoon cilmi xuseen waxaan dhihi karaa ganacsatada soomaalida ganacsigooda dibudhac waxaa ku keenaahay waa dhowr sabjek ama maado waxa ugu horreeya ganacsigu horta aqoon buu u baahan yahay oo diintaada aad aqoon u leedahay kuna dhaqdid ganacsigaaga ood ku wadid sidii ilaahay yiri rasuulkuna ka keenay calayhi salaatu wasalaam ganacsigaagu markaas waa ku hagaagaya haddii ganacsigaagu uu noqdo ganacsi aqoon aad ku wado cilmi aad ku wado waa hagaagaya ganacsigaagu taas waa mid tusaale ahaan ganacsiga wax horumariya in deynta la kala qorto sida allahba uu leeyahay haddii ganacsigaagii marka aad qori waysid deyntii oo sidii ilaahay ha loo qori uu yiri aad u qori waysid ood qof walba intaad wax iska deymisid aadan mataqaanaa ka qorin ama markhaati u samayn waxaa imaanaysa xoli waa iska baaba'ayaan meeqa qofoodaa iska tegaysa meeqa qofoodaa iska hilmaamaysa waxaad arkaysaa mararka qaarkood nin ganacsadaha ee nin mataqaanaa macmiil la ahaay oo isku dhegan baad arkaysaa war lacagta intaas bay ahayd iyo intaasay ahayd kabacdi markaad adigu kusoo baxdo is tirahdo labadan qof oo muslimiinta wax kala dheh waxay kuleeyihiin markaad tiraahdo war maxay ahayd lacagtii ma qorteen maya maanaan qorin oo haddaad qorin maxaad ku haysaa haddaa waxba waa baadil waxaad meesha ku haysaane kii mataqaanaa ganacsiga xoolaha lahayna ma aanu qorin kiina mataqaanaa ma qorin oo mid xafidsanay ma jiro maca daalika mid walba hawadiisa ayuu ka qiyaasaya oo leeyahay war laba boqoloo kun bay ahayd lacagtu iyo ma ahayna boqol iyo siddeetan kun bay ahayd intaas baa la isku qabsanayaa sidaa awgeed ganacsigu wuxuu u baahan yahay in la qoro deynka si mataqana wax walba loo hubiyo ganacsigaas lagu wado amarka ilaahay uu bixiyey iyo rasuulka calayhi salatu wasalam sunnadiisa lagu wadaahayna waa bulaalaya insha allahu taala khayr baa laga najaxayaa adduunya aakhiraba mid ka mid ah ganacsatada jubbooyinka oo lagu magacaabo maxamuud maxamed ayaa dhankiisa tilmaamay qodob kale oo muhiim ah horta marka ugu horeysa qofka macaamiisha ganacsiga markii kuu imaado waa in horta la tixgeliyo aad bay u habboontahay u wanaagsan tahay tan kale badanaa way sameeyaan in qofka asagoo telefoon ku hadlaya uu imaanaya qof macaamiishiisa qaaliga ka mid ah kadibna iska sii wadanaya sheekadii oo telefoonkii uu qofka kula hadlayay taasina ma haboono aad baa loogu fiican yahay maadaama qofka gan- macaamiisha markuu kuu imaado loo baahan yahay in lasoo dhoweeyo wejiga loo furfuro oo loo sameeyo waxa loo yaqaano customer care service oo ah qofkaas in si wanaagsan loo soo dhoweeyo hadal kalema wanaagsan lagula hadlo wejiga loo furfuro maxaan kuu qabtaa maxaad u baahan tahay soo dhowow fariiso haye alaab raqiis baan haynaa badeeco cusub baan keenay mid wanaagsan baan keenay in si wanaagsan loola macaamilo haddaad samayn weydo een ii sheeg adiga waxaad kala kulmaydaa tixgelin la-aanta qofka adiga aad ku samaysay oo telefoonka aad ku hadlido telefoonka horta wax faa'iido kuu keenay mari waxna kuma soo gelinayo inuu wax kaa lumiyo mogi maxaa yeele lacagtaada baabaydo laakiin qofkan ganacsiga ku soo gelayo oo oo macaamiisha soo gelayo wax raadinayo waa qof lacag sita adiguna waa u baahan tahay asagana wuu ku baahan maxaa yeelay la-aantiisa waxba ma kala soconayaan alaabta adiga aad keentay waxaad u baahan tahay cid kaa qarato kaala wareegto kaa iibsato si aad uga faa'iido kadib oo haddana alaab kale u darsato macaashaad ugu raadiso saas daraaddeed waa in la tixgeliyo macaamiisha imaanaysa dukaamaha ama farmasooyinka ama carwooyinka oo ku imaanayda lagana joojiyo isla markay kuu soo galaan haddaad ku hadlayda telefoon oo inaad raadligeliso qof kaloo qadka kugu jira aad tiraahdo walaal waan kugu soo celinay waxaa ii taageen macaamiil kadib aad ka jarto aad macaamiilkan ku imid aad tixgeliso aad soo dhaweydo aad hadal wanaagsan oo jilcan aad kula hadasho tan kale waxaan kula talinayaa dadka ii sheeg adiga ganacsatada ah soomaalidu waxay tidhaahdaa ilan furun lama galee weji furun baa la galaa haddii aad tahay qof weji macbuusa ama haddaad tahay qof weji xun had ijeer ma helaysid qof wax kaa iibsada ama qof ku daneeya ama qof ii sheeg had jeer wax kaa gata maxaa yeelay wejigaaga ayaa xunba ilanka furun had jeer lama galo laakiin hadduu wejigaa uu yahay mid weji furfuran macaamiishaada badanaysa badeecadaada badanaysa dhaqaalahaada kubcaya ii sheeg adiga badeecadaada soconayda marka waxaad noqonaysaa qof inkamkiisii outtamkiisa isu dhigma kadibna ganacsigiisa hormara saas daraaddeed waxaan dhihi lahaa ama aan kula talin lahaa ganacsatadu in ay qiimeeyaan ama ay tixgeliyaan dadka macaamiisha oo iishak had iyo jeer ayaga wax ka gata u imaada xagga taleefanadana waa caaqibad had iyo jeer taagan oo taa waan aragnay waa la sameeyaa laakiin ma habboon waxaan kula talin lahaa in ay iska joojiyaan ay aad u tixgeliyaan macaamiishooda intaasaan dhihi lahaa ganacsatada qaar xarumahooda ma laqan jadwal shaqo oo ay dadku ku bartaan xaruntu mar way furan tahay marna way xiran tahay taasna waxaa ganacsigiisa ku keeni kartaa dib u dhac weyn soomaalidu ganacsigeeda markay ka shaqaynayso nin baad arkaysaa dukaanlaa ama meherad un meel ku haysta ninkii dad macaamiil u ah baa imaanaya saf bay ku jiraan waxay leeyihin waraawi dukaankeenu quful baa ka raaraca male ma joogo ninkii hadduu doono isagoo galeyda iyo digirta iyo bariiska iyo saliidda iyo sokorta iyo waxaa iska ganacsan jiray ayay maanta ka qabanaysaa inuu ganacsada ariga isku daro dukaankii waa xiray macaamiishii baa yaa taagan waa la isweydiinayaa kabacdi waa laga kala tegayaa ganacsigiisaasuu ku baaba'ay ninkaas maadaama rukunkii ama macaamiishii ay ka kala tageen oo wax wax ka iibinaya aan la arag dukaankiina iska xiran yahay ganacsigii meeshaasuu ku baaba'ayaa ganacsadaha oo aanan tixgelin macaamiishiisa isla markaana wakhti ku lumaya waxyaabo aanan faa'iido u lahayn waa arrin qayb ka ah dib u dhaca waxaa ka mid a qodobada uu ku baaba'o mataqaana ganacsiga soomaalida dib u dhigay waxaa ka mid ah ninbaa wuxuu samaynayaa waxaa u taagan macaamiil baa u taagan oo dukaankii safan markaasuu wuxuu samaynayaa wuxuu ku jiraa sheekaysi iyo telefoon telefoon buu ku sheekaysanayaa hebelow ama heblooy ah tusaale ahaan inta badan mataqaanaa gabdhaha ayuu shukaansanaya gabar buu shukaansanaya ama la haasaawaya oo la sheeka baraleynaya gabar xataa aan guur aanu ka damacsanayno mataqaanaa laga yaabo inuu qabo ayuu iskala sheeg berigii maankii waagii noocaasa lacagtii noocaaseed ama hebelkii noocaasa wixii mataqaanaa mii soo marto mii timidoo waxaan cilmi ku dhisnay maanta o dhan ku jiraa maca daalika saf bay ugu jiraan mataqana nimankii macaamiilka lahaa ama gabdhihii macaamiilka la lahaa qaar baa laga yaabaa inay iska laabtaan ee lacag la laabtaan ee dukaan kalenta la doontaan ee meelo kalentoo diyaar laga yahay la doontaan maca daalika ninkaas haddii la yidhahdo warnihi annagaa kuu taagan wax naga gado shukaansigaan waxaan halaasigaan iska daadilaya waxaa laga yaabaa inuu dhacaasaas kugu soo fiiro isxanaajiyo yidhaahdo war annaga shukaansigeeni waxaa telefonkeen maxaa kaa gale haddaad wax naga ganaysa naga gado haddii kaleeto nadaa isagii loo danaynayay oo loo imaanayay oo mataqaana dadku safka ugu jireen oo lacagaha jawaabka lagu wado loo waday ma ismoodo in loo danaynayo ganacsigiisi u danayn maaye wuxuu danaynayaa kelmadihii yaryaraayo asigu mataqaanaa dadka ku lahaa qofku taleefka ugu jira ku lahaa yuu danayn markaasuu kuleeyahay barintan hanugu qaylin waryaa waa sheekaysana haddaan doonne waa ganacsiga wadkiisa arrintaasina xarumaha ganacsiga qaarkood waxaadba moodaa in ay u furan yihiin wada sheekaysiga ragga iyo dumarka waana arrin ay qirayaan ganacsato iyo qaar ka mid ah bulshada oo rag iyo dumarba ka kooban aniga magacaygu waa guuleed weeye su-aashaas aada i weydiisay haddii aan ka jawaabo kaftanku waa waxyaalaha mubaaxaadka oo iska bannaan ayuu ka mid yahay haddausan imaanin sabab xarimi karo markii laga hadlayo marka dadka ma kaftami karaan dadku waa laba nooc waxna waa rag waxna waa dumar nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi ayaa la kaftami jiray saxaabadiisa kaftanku marka si guud waa shay mubaaxa wey marka laakiin waxaa kuu soo haray dhinaca kale rag iyo dumar wax kala gadanayo wax kala ka dhexaynin oon maxaarim ahayn oo ajaanib ah ma kaftami karaan gabadhan iyo wiilkani mar hadday kaftamaan oo hadal jilicsan laysir yidhaahdo war laysku celceliyo meeshaasi waxbaa imaan karo diinta islaamkuna waxyaalaha sideedaba sadu daraacic la yidhaahdaa jiro ama in laga hortago waxyaalo badan oo laga hortegayo oo xumaana ilahay markuu ka hadlayay zinada oo kale wuxuu yidhi walaa taqrabu zina ha gelina lama dhihine ha u dhowaanina layidhi wax kastoo asbaaba oo keeni karo maaragtay ka fogaada kaftan marka wiil iyo gabar ajnabiga dhex maray waxa weeye wuxuu keeni karaa taasuu gogolxaar u noqon karaa fas'aluuhunna min waraa'i xijaabin daalikum adharu liquluubikum wa quluubihin marka waxaa khitaabkaasi ku dhacayay waa xaasaskii nebi moxamed salawatullahi wasalaamu caleyh gabar kasta oo mu'minad ana tabac bay u tahay xaasaskii nebi moxamed bay tabac u tahay khitaabkaas marka wuu ku dhacaya inay qaadato oy ku dhaqanto oy tadbiiqiso ayaa u wanaagsan sharafteedana ay ku jirtaa wuxuu yidhi nin ka mid ah culimmadii hore wiil iyo gabar markay dhibaatada ay samayn doonaan dhibaato ay dhex mari doonto waxa ugu horeeyo oo dhac waxa wuu yidhi fa nadra isfiirin weeyaan waa isu dhoolla cadayn fa mawcid waa ballan fa liqaa weeye marka wa marka horeeto waa la isfiiriyey waa la isu dhoolla cadeeyey waa la wada hadlo waa la ballamay kadibna waa la kulmay wixii mar haddii la kulmay haddee wixii ka dambeeya cidnaha weydiinin ragga ayna hadalka u jilcinin leanna kaftan hadduu meesha da imaadanin iyo dumar ay kaftamaan hadalka waa jilci waxaa weeye waa waxbaa sii bilaaban markuu sii fogaanayaa waxaa laga yaabaa faaxisho iyo waxyaalaha kalabala kasii daran inay meesha ka dhacaan sidaa darteed gabadhu waxaa loo baahan yahay inayn ragga la kaftamin gabdhaha waxaan u sheegaya muslimaadka ilaahay ha ka baqaaniyeyna oo jilcinin ragga qowlka markii ay lacalla waxaas ugula imaadaan kaftanka iyo qurunka oo kale waxaas oo macnaha waxaa weeye oo fuxshi shaydaanka inay macnaha ay iska ridiyaan ooayna ku macnaha ayna u sii wadin ayaan ugu digayaa gabdhaha muslimaadka ilaahay ha ka cabsadaano ilaahay inay ka baqaan ayaan ugu maxay ahayd yaan u dardaarmaya xadiis oo rasuulka sal alla lay slam ka sugnaadeen wuxuu ahaa can abi hurayrata radi allaahu canhu can innabiy sala allahu calayhi wasalam qaala kataba cala bni aadam nasiibahu min azina mudrikun dalika laa maxaalata alcaynaani zinaahumaa annadar waaludunaani zinaahumaa alistimaacu wallisaanu zinaahu alkalaamu walyaddu zinaaha albatshu waarijlu zinaaha alkhadu waalqalbu yahwi wayatamanaa wayasduqu dalika alfarju wayukadibu akhrajahu lmuslim waxaana soo saaray xadiiskaas muslim yacnii rasuulka sal alla alay slm wuxuu leeyahy zinada waa anwaaca qof walbana nasiibuu ku leeyahay qofka badbaadaya ma jiro ilaa qofku ilaahay subxana watacaala ka badbaadaya mooyaane indhaha waa zinadooda eegitaanka waay dhegahana zinadooda waa dhegaysiga waxyaabaha xun la dhegaysto carabka zinadiisa waa kalaamka iyo hadalka yadda iyo gacanta zinadeedana waa qabashada lugta zinadeedana waa u socodka markaas kadib qalbiga wuu u rumaynayaa ama wuu ku beeninayaa wayatamanaa wayasduqu dalika alfarju xadiiskaasna waxaa soo saaray muslimaa soo saare macnaha falaa takhdacna bilqowli qowlka ha jilcinina layidhi fayadmaca aladii waxaa damcaya layidhi fii qalbihi marad kii oo maradu shahwa iyo nifaaqi haye ayaa damcaya marka lidaa marka mala hadli kartaa mise mala hadli karto ilaahi subxaana wa tacaala maadaama oo uu yidhi oo nahyi uu soo hormaray ibaaxo way jirtaa maxaa u bannaan ay kula hadli kartaa wa qulna qowlan macruufan waxaad ku hadashaan uu yidhi alla subxaana wa tacaala haweenkii asiga oo nabiga markaa oo beyta oo rasuululahi sal alla alih wasalam oo muslimaadkii kalena ay galayaan qowl oo macruuf ah ayaa ay kula hadlayaan qadarkii oo ah wax kala gadashada oo beeca ah ayaa ka dhexayso amaa laakiin arin ku saabsan waad qurux badan tahay iyo oo adigoo kale haddii aan ku heli lahaa iyo in la yidhaahdo dadka hadda akhlaaq darada timid waxa ay tahay qofkii inuu nambarkaaga isu yidhaahdo maca daalika dhabilcagsi haddii aan taasna cagsigeed ka dhigno haweenkii laftarkoodii iyagiin markaa haddii ay markaas oo qofkan oo yacni maxaan ku yidhahdaa oo sii dabagalo oo sii waco ayagoo u dan leh oo daandaansanaya intaas dhan marka waxaan leeyahay dhammaan oo muslimiinta marka waxaan u sheegaa oo ganacsataha ahaadan amiyaysana ahaanin markaas inay markaas oo yacni iska ilaaliyaan waxyaabaha oo dhibka keenaya marka ilaahi subxaana wa tacaala ilaan ujeedadii laga lahaa ilaan qoftaan hadda loo aadaayo adiga hadda ujeedadii hadda markaas haddii ay ahaan lahayd guurdoon waaba la qabaa markaas guurdoon haddii ay ahayd waaba la qabaa soo maane haddii markaas ayadii markaas oo yacni garoob ay tahayna waaba gooni ay leedahay iyo dawaabida shareecada ay u samaysay laakiin islaantaan la qabo hadda guryo badan ayaa marka saas ku baaba'ay oo waxaaba la soo wacay gabadhii iyadoo ninkeydii uu markaas oo yacni la joogto ayaa la soo wacay waxaa kale oo dib u dhac keena in ganacsadaha uu xaruntiisa ka dhigo meel uu saaxiibadii kula fadhi ku diriro taas oo keenaysa in sirtiisa iyo tii macaamiishaba ay meesha ka baxdo sida deymaha iyo waxa la midka ah waxaana arrintan sii iftiiminaya nabadoon cilmi waxaa kalanta ganacsiga wadkiisa ah oo u daran iyadana waxyaabaha la yidhahdo fadhi kudirirka dukaan baa wax imaa ama meel ganacsi wax imaanaya dad aan waxba rabin oo iska farmasiya yaa iska fafadhiyaan dad aan dawo rabin aan ganacsi rabin qof jiran baa imaanaya oo xanuunsan oo dawo doonaya oo doonaya mataqaana arrimo degdeg in laga qabto ama raashin degdega doonaya dukaankii kuugu yimid halkaasuu kula sheekeynaya dad fadhi kudirow qofkii la sheegay dhakhtarkii baa sheekaysanaya ama kalkaaliya ama qofkii farmasiha lahaa baa la sheekaysanaya qof jirin baana u taagan qof buu qancinaya halkaa dorog maanta dhan kula hadlayaayoo leeyahay war maya ma ahana mataqaanaa heblo ama mataqaanaa hebel baa wuxuu yidhi hebel buu saasuu yidhi oo hebelaa saa tiri waxaasuu gurayaa maanta dhan ganacsigiisaa fadhiya dad xanuunsan baa u taagan waa farmasi dhan waa mataqaanaa waxaa laga yaabaa inuu magaaladan dhan u yahay mataqaanaa aan aan rug caafimaad u yahay baa dhici karta ama meel kale intoo la aado aan la garanayn baa dhici karta ama ifogta meesha kale la aadi lahaa wuu daldalmayaa maantoo dhan waxaasina dibidhac bay ku keenaan mataqaanaa ganacsigeenna waxa kalena dibidhac ku keenaya fadhi kudirirkan dukaamankay fadhiyaan maqaayadahay fadhiyaan meel walbay fadhiyaan kuraastii tusaale ahaan maqaayadaha markaan ka soo qaadno kuraastii lagu fariisan lahaa ninkaa wax loogu cuni lahaa baa waxaa fadhiya toban qofood baa fadhisa saakay koob koob shaa cabin ama maba cabinba weli oo mid wax cabin lama arko maca daaliga dad hilib iyo cunto wanaagsan ka cuni lahaabaa taagan meeshan war kursina sii warma kursiga noo war kursi ma laha wanadaa waryaa kaa kicimayno kursiga waryaa mataqaanaa in yar baan xaajaan leenno waa sheekaysanaynaa waxaas waxyaabaha ganacsigeena dib u dhigi weeyaan waxyaabaha mataqaanaa dib noo dhigi weeyaan sidaas awgeed ma hagaagsana ninka ganacsadaha ay wax walba ha ka ganacsadee inuu dadka aan waxba soo gelinayn uu daneeyo fadhi kuduru la sheekaysto ma hagaagsana inuu teleefoonada ku sheekaysto ummadii mataqaanaa kaliintag u ahayd uu mataqaanaa istaaga ku dilo dhidiska ku dilo ciriiri ku dilo maa dadkii baa iska daba yimid ciriiri baa dilaya kuleyl baa dilaya istaag baa dilaya ma aha inuu saa yeelo sidoo kaleento ma aha inuu dukaanka quful ka raaracsado waqtigii wax la kala iibsan lahaa meherada xiro oo meeshuu rabo iska marmaro ma aha kaliinti buu leeyahay wuxuu leeyahay rukun buu leeyahay rukunkii dukaamo kaleento wax kama qaadan kara waxa laga yaaba inuu lacag u hayo mataqaana biilkooda hayo dadkan ama ay saaran yihiin baa dhici karta kana la maqan yahay mataqaanaa caruuri qadsan tahay dad qadsan yihiin oo maanta qadadoodii iyo quraacdoodii iyo waxoodii asaga jeebka uu furihii gashtay baa dhici karta sidaas awgeed ganacsiga soomaalida isagoo awalba lakalakaiska hayo dee inta badan aan ku xiriiri jirin marka waayahan dambe laga reebo ganacsi diin loo barto mataqaanaa kitaab buyuuc loo barto aan ahayn markii horeba oo mid caqliga iyo mataqaanaa wixii la wanaagsansa nin waliba wax ka iibsan jiray ee ahayd haddana hadda waxaaba uga sii daranba inaad mataqaanaa fadhi kudirir gasho oo dadkii qadarin weydo adigaaba ku khasaarayaba saas adoon cid kaleeto u danaynayn macaamiishii baad lu goynaysaa kuu taagtaagan halkan waxaas dani kuma jirto ganacsigaasina ma hagaago ganacsigu wuxuu ku hagaagaa siduu ilaahay rasuulku yiri alayhi salatu wasalaam oo dhimrin leh oo wanaag leh oo walaalnimo leh inaad dadka macaamiisha u dhimriso u turto u naxariisato u joogto diyaar u tahay intuu ilahay la sameeyo la sameeyo ganacsigaas ku hagaagi karaa isku soo wada duubo waxaa la aaminsan yahay haddii qof walba uu ganacsigiisa ka dhigo mid cilmi ku dhisan in uu horumar samaynayo متفوقات ناجحات بتقدير والروح والها للفرح ما تبالي واليوم هذا غير وفي فرحته غير يوم الشهاده يوم بغلى ليالي فيها نصور جهدكم بحلى تعبير واسم يزين بالشهادة taasi waxay ahayd warbixintii maxamed mudey axmed abuu muslim uu halkan ka soo jeedinayey فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
shalay waxaa dagaal ka dhacay magaalada beled xawo kaas oo u dhexeeyey ciidamo kala taabacsan dowladda federaalka ah iyo maamulka jubbaland dagaalka ayaa wuxuu sababay khasaare kala duwan ciidamada maamulka jubbaland oo uu hogaaminayo wasiirka amniga ee maamulkaasi cabdirashiid janan ninka la yidhaahdo dadka qaarna ay indhakorey u yaqaanaan ayaa markii dambe waxa ay ka tallaabeen suhdinbeenaadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan waxaanay gudaha u galeen magaalada mandheera ka gadaal markii laga taagroonaaday kenya ayaa waxay barigantaalaysaa amaba taageeraysaa maamulka jubbaland gees kalena dowladda federaalka waxaa taageeraysa etoobiya haddaba xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa u kala eexday dowladaha kenya iyo etoobiya oo labaduba faragelin siyaasadeed iyo mid ciidan ku haya soomaaliya idris cabdi dhakhtar waxa uu ka mid yahay baarlamaanka federaalka ah waxa uu sheegayaa in loo baahan yahay in kenya lagu wada duulo laakiin wuxuu sheegay in etoobiya aanay soomaaliya dhibaato ku hayn waa sida uu hadalka u dhigay maalmahan kulley waa maqasho oo malaynaya in diyaarada ay kenya leedahay ay duqeynayeen gobolka gedo ee xataa anteenooyinkii hormuud ay lahayd ay duqeymo ay u geysteen ani waxaan leeyahay dalka waa lagu soo duulay kenya ku soo duushay waxaan rabnaa in layska difaaco maanta ma joogto mucaarad iyo maxaafid waa lagu soo duulay waxaan rabnaa xataa baarlamaanku hadda fasax jira in guddoonka baarlamaanka ama guddoomiyaha uu u yeero arrintan uu ka soo saaro qaraar oo ku saabsan in maxaa lalahay arrintan hadda dagaalka socdo amisomna laga saaro maxaa lalahay kenya waa nagu soo duushay nabad ilaalin mabuu joogi kartaba marke waxa waaye hawshii la rabay ma qabanin waxa waaye markaan waddankaas waa lagu soo duulay maalmahana waxaa qaylinayay shacabkii deganaa mandheere oo kenyaatiga ahaa oo soomaalida u dhashay ayaa waxay baaq u direen maxaa lalahay uhuru kenyaati isagaa wata dagaalka ayagaaba noo cadeeyay inuu asaga dagaalka wato waa ka warqabtaa waddada ay soo mareen ciidanka meesha laga keenay dagaalamay cid walba kama qarsana markaan waxaan leenahay mucaarad iyo maxaafid maanta ma taagno waddanka waa lagu soo duulay dabaabadaa dhacaayo maalin dhowee duqeymaa la sameeyey dad raydaa ku dhammaaday waxa samaynayan waa kenya kenya uma aqoonsanin maanta waxay laga bilowda amisom inay tahay baarlamaankana waxaan rabnaa inay fasaxa ka soo noqdaan oo arrintan qaraar ay ka sameeyaan sidii dalka loo difaaci lahaa marka anigu waxaan leeyahay hadda faragelin toosayba soo siiyeen ciidamo oo kenyaatiga ku jira dagaalka gawaari gaashaamanay wataan ma aragna annaga ciidan etoobiyaan lagu soo duulay ma aragna laakiin waxay u joogaan amisom ahaanay u joogaan kuwan amisom ahaan uma jooga waa kuwii baddeena hadda raba inay dhacaan nimanka hadda oo oo maxaa lalehay maamulka jubbaland ninka mas-uulka ka ah axmed madoobe waa ninka loo soo adeegsanayo in dhulka soomaaliya la boobo waay marka maanta waxaa loo baahanya in la difaaco waddanka axmed madoobe ma aha nin soomaaliya maaha waa nin maxaa lalehay soomaali jecel maaha kenyatiga ma wadan lahayn maanta ma ku garaaci lahayn gobolku asaga xukumayay madaafiic ma ku garaaci lahayn waa holcaysaa hadda beled caw sababta kaliftin asagaa kalifay ani waxaan leeyahay ciidankan kenya iyo qolada la socotaba oo jubbaland ah in lala dagaalamo dagaalkooda waa xaq waana diiniyan waaye waxa waa inaan la dagaalamno waay wadankii soomaaliya haddii lagu soo xadgudbay wax ku yaal haba yaraatee male mucaarad iyo muxaafidna ma jirto meeshan waxa waaye wadanka in la difaaco waay nimankan waxay rabaan waddankeena inay dhacaan baddigay dhaceen haddana dhulkay rabaan inay ku darsadaan oo dhulkan alta jubbaland ku dhahayay baay bakool gel hadday halkan yimaadaan ilaa bu-aale dhulkan ay u socdaan waxa waa ku talagal waay waa lagu soo duulay waddanka waa dareemaysaa ninka hadda garaacaya ee anteenooyinkii hormuud dadka ganacsatada oo hantidooda baabi'inayo ma u malaynaysaa inuu ku dhaafayo marka waxaan leeyahay dagaal xaqe waaye waxa waaye kenya etoobiyana isku mid noomaha naga kaasi wuxuu ahaa xildhibaan idriis cabdi dhakhtar cabdi qaybdiid oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka islamarkaasina ah nin kusoo caanbaxay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay ayaa asiguna waxauu ka hadlay arrimo amniga la xiriira wuxuu sheegaya in dowladda federaalka ahi ay ku duulayso meelo in ay ku duusho aan loo baahnayn wuxuu si dadban uga hadlayay dagaaladii dhowaan ka kala dhacay magaalooyinka beled xaawo iyo dhuusamareeb iyo guraceel oo dowladda federaalka ahu ay qaaday islamarkaasina midkood ay la gashay maamulka jubbaland halka midka kalena ay la gashay kooxda suufiyada ee gobolada dhexe iyadoo aaqarkii ka taagroonaatay ciidamadii suufiyada waxay ka jirtaa amni daradu waxaa jira sidii amni lagu suri jiray waxa lagu sugi lahaa ama dal amnigiis lagu sugi lahaa dalka kani hadda ku shaqayn maayo kuma socdo dariiqii dalku nabad ku noqon lahaa laguma socdo hadda waxaa diidan yani matalan waxaad arkaysaa ciidamadii loo qoray loo qoray dalka soomaaliya inay difaacaan ayaa waxaa la geeyey degmooyin kale sida gobolka gadoo kale waxaan qabaa baahida halkaas ciidamaa jiray amni baa jiray waa deganayd qaraxyo kama maqalno ayagoo isdilaya ma maqalno ayagoo diriraya la kala celin mayn ciidamaa loo daadgureeyey halkaanna magaalada hareeraheedii baa la mari waayey oo waxaa kala xiran jowhar iyo balcad iyo balcad iyo muqdisho iyo afgooyiya xamar ayaa la socon laayay marka waxaad arkaysaa yacni habkii dawliga ahaa ee qaranka amniga ciidanka loogu shaqayn lahaa ayaa waxaad moodaa inaan jidkeedii lahayn amnigoo kale gadaal buu aaday tilaabooyinbu gadaal u qaaday waa aragtidayda aniga haddaba maxaa lagu sifey karaan maamuladan ka kooban dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee shisheeyuhu soomaaliya ka hirgeliyey ee marna isla duulaya marna isku duulaya su-aalaha arrimahaasi la xiriira waxaanu weydiinay suldaan cabdiraxmaan mahdi jimcaale oo ka mid ah indheer garadka soomaaliyeed bismillaah adeer waan ka wahay idaacadda alfurqaan ilaahay ha barakeeyo maamulada soomaaliya ka jira waxaan loogu yeedhay soomaaliya maamulada ka jira waxaan ummadda soomaaliyeed saxaro malab ma noqdo ninkii marsadana waa nijaas ninkii kale ee haddee isagu ay wax fiicanna inala arkay baan u malaynaya inay saxaro ahayd maamul meesha kama jirin waxa meesha ummadda maamul looga dhigay inay saxaro meel taalno qurmuuna aad tahay nin walba hadda u arkaa ummadda soomaaliyeedna way ka dherigsan tahay wax gaala soo dhoodhoobtay ummadda soomaaliyeed lagu kala qaybinahay awal ba ahayd Ee, inta maamul goboleed ee dalkan laga sameeyey mid waliba dowlad buu hoos tagaa gaalo ah mida etoobiya keensatay, mida ingiriis keensaday mid kenya ay keensatay Ee, waxaa jira sidaasay ahaayeen marka maamullo waxaa la yidhahda meesha kama jire dal la qaybsaday oo dadkiisii la kala dilay oo iyaga laysku dilay oo dadka lasoo tarbiyeeyey oo gaalo ah oo shaati een, ma soomaalinimona qabo een, gudahana ka ag gaalnimadoodu ay tahay maraykan iyo yuhuud iyo nasaaro waxaad ku garan kartaa gabadh baa waxay wiil baa wuxuu yidhi baa li- gabadhan aniga raashinkaa naloo kala rido kolkaasaa la- wuxuu yidhi baa li markii dambe iyadoo labada gacmood ku cunaysu arkay waayo aniga iyo haysay bay isku haysaa buu yidhi maaragta aabow marka waxay ummadda soomaaliyeed ku hayeen ee, ay dadkii soomaaliyeed ku kala qayqaybin hayeen ku kala duwan wuxuu hadduu baadil yahay sidiisaba meel xun buu ku dambaynaya wax xaqiiqoo la og yahay weeye marka ee, waxay ahayd marka nimankaan oo niman markii horeba loo dhistay in qolo gaala ay qoloba nin u adeegto dalka soomaaliyeed ay raadkiisa ay kula baxda gaaladaas oo ay iyaga ku adeegtaan marka iyagii baa iskaga hor yimid waxaa la iskaga hor yimid waa arrintaasi dan soomaali leedahay oo maanta ay nimankaasu ka shaqaynayaan ma jirto ummadda soomaaliyadna waa ka dherigsan tahay niman gaalo u shaqeeyahayn gaalnimadii baa la iskaga hor yimid kuwii gaalada iyaga soo dirsaday baa waxay isku qabsanayaan wixii dhaqaalaha iyo wixii danaha iyaga tooda nin waliba meesha ka arki waayey nimankan marka yeyda ahay laysku baabi'inaya maalin walba ee baktigooda meesha yaallo waa nimankii iyaga ay tarbiyayseen ee ummaddan in lagu cuno qabateeyo oo lagu baabi'iyo diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda lagu baabi'iyo ay ahayd iyagii weeye marka waxaan hadda islaynhaya la isugu dhiibay qoryaha shalay marka maamul goboleed meeshaan kama jirin n j ooyay ahaayeen n j ooyadii baa iska hor yimaado maanta madaxa isla dhaxayo ummadda soomaaliyeedna inay aragtaa la rabaa inaysan waxaana dowlad meesha ka jirin n j ooyo tahay oo iyagu ay ee, gaala soo dirsatay gaaladii ama soo dirsatay unbaa kolba dhankay u dhigto dhankay u dhigto unbay u soconayaan marka aniga ma dhihi karo wax maamul layidhahdaa waddankaa ka jiro oo aan ahayn nimanka dhallinyaradaho mujaahidiinta ilaahay ha barakeeye dalkana maanta intuu ka dhaqdhaqaaqaya intaa tahay aniga intaas waxaan ahayn oo nimankaa ku safayn kara ma jiro niman injo- injo-ogii un isku haysta waaye waxna kuma qabaan waa iyaga wax alla waxay ku qabaan ma jirto inay isdilaan oo dhiigooda daadiyaan oo dhiigooda isbarnaysaan oo ummadooda lagu diro oo dadkooda baabi'iyaan oo dalkooda ay halaagaan oo diinta ka baxaan oo gaalnimo ay ku dhintaan waxaan ahayn kuma ayna qabin haddana wakaad arkaysid iyagii baa banaanka iyo fashilkaasaa ka taagan marka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay meesha dowladi kama jirto ee, dowlad goboleed waxa la yidhaha kama jiro ummadda soomaaliya kala qaybqaybinteeda iyo kala qabyaalinteeda weeye waxaad ku garantaan meesha ay maanta marahayaan xaqiiqadii meesha ay maanta marahayaan me iyo meel xun oo kaleeta noo wadaan marka in laga feejignaado dhinac in laga maro oo qolada markay jarto qolada kaleeta aan da- haraati dabada ka dhilino oo nidaana dhaafa ilmaha naga laynine dhinac naga mara in la yidhaha saasaa la qurxoon aniga laakiin dadka soomaaliyeed waxaa loo sheegay ee, dowlad baad leedihiin ee, maamul goboleedyaad leedihiin horumarkii inay ka shaqaynayaan barwaaqay idin gaarsiinayaan haddana waxaanu arkaynaa nimankii oo dagaalkii ay ee, xarakada shabaab almujaahidiin kula jireen ka soko iyagoo iscunaya oo islaynaya Ee, mar iyo labana maahan intay isku dhaceen waa wax ee, waxaan hadda wax meel jiraba ahayn waxaan meel jira nimankan gaaladaa samaysatay waxaan hadda dhankay rabtay in u dhigtaa sababto ay tahay markii hore nimankan gaalada ay waddanka soo galhayeen ee nimankan la keenhayey maamulaha laydinka dhigay la lahaa ujeedadii loo samaystay baa waxay ahayd in ummadda soomaaliyeed ay burburiyaan iyagu diinta la dagaalamaan masaajidda ay kaniisada u bedelaan dugsiyada qur-aanka la baabi'iyo ilmaha iskoolada iyo banooniga dugsiyada qur-aanka dhiganhayo banooniga loo leexiyo diishas loo shido gaalnimada lagu barbaariyo inshaannimada lagala diriro nimankan markii hore wixii loo tarbiyaysay sidaasay ahaayeen Ee, waxaa hadduu sidiisaba baadil ku dhisan yahay burbur iyo wuxuu ku dambayn uun meel xun buu ku dambayn waxaan ummadda loo sheegahay iyo waxa ay nimankan oo qalbiga ka qabaan xaqiiqada ah wax isu dhow maaha waxay ummadda u sheegayaan in dawlo la jirto horumar la gaarsiinayo barwaaqo la gaarsiinayo kan la samaynayo ee wax ka jirana male waxay qalbiga ka qabaan iyo waxay ummadda u sheegahayaan wax isu dhow maaha waxay ummadda u sheegahayaan marka barwaaqo ahayd waxay qalbiga ka qabeen ee runta ahana waa midkan maanta taagan iyaga inay isdilaan oo isbaabiyaan oo midba midka kale uu ka daba alalaaso warka warka runta ahaa ee jiray baa kaasaa marka kiibaa isku haystaan ilaahay baana fashilinhaya haddee oo wixii qalbigooda ku jiray banaanka soo dhigo marka ummadda soomaaliyeed wax dowladlaylah waddankani kama jire gumaysi baana haysta gaalaa nagu soo duushay gaaladii nagu soo duushayba kuwa maanta iyagaa qoryaha isu haysta oo diyaaradahoodii iyo waxoodii saa isku korreeraabayaan marka ummadda soomaaliyeed kadsoonki ninkii shalay ku kadsoomay oo ku khaldamay inay dowlada jirto oo calan been aho afar gees laho oo daaqooda loo meel loo qoto miyo le dowlad soomaaliyeed baan nahay ha arka marka baashu meeshay maraysiin xaqiiqadeedii dhabtaa inay tahay waxa la isku haysto in dhaqaalaha dalkeenna yaalla iyo khayraadkeenna iyo diinteenna iyo dalka waa nala qabsaday maxaa noo dambeeya wax noo dambeeya wallaahi bilaahi tallahi intaa yara wiilasha wiilasha mujaahidiinta ay ka taliyaan mooyne waddanka gaalo gacanta u galay nimankan marka isdilahaya hadda maanta isdilahayaan waa nimankii gaalada soo hogaamiyey gacanta dalkeeni iyo dadkeeni u geliyey gacanta iyo isdilaanna cadaalad darrada ay ku socdeen baa keenaysa marka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay waryaha kaasa iska dhaciyaan ilmaha idinka layni fanfaninkooda dhinaca isla mariya labadooda waxa la ysa xaqo dhacdada ha ku dhacday taasaa le ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta wax dowlad leedaha meesha kama jire nimanka ha la iska leexiyo xaaraanta ah ummadda waxaa lagu hoosaasiyey waxaa la yidhaha dowladnimo inkastoo dowlad aan diinta islaamka ku dhaqmayno waxay gashaan la arag haddana bal waxaan dowlad la yidhaahdo waad soo aragtay iyadoo cilmaaniyadoo dalka ka jirte maxay ummadda u qabataa nimankan aniga harfa dowlad kuma tilmaami karo dowlad dadkeeda dadkeedana way nabadgelisaa dalkeedana way nabadgelisaa iyadaa ilaashataa xuduudaheedii iyo arrimaheeda gudaha iyo kuweeda dibaddaba iyadaa ilaashataa dadkeedana iyadaa wax u qabsata cilmaani baa iskaasa gaalaba ha hataa hadday rabto laakiin nimankani dadkay cunaan kuwana baxallo weeye dowlad maaha kuwan lama dhihi karo dowlad kuwan baxallo weeye dadkay cunaan ilmihii aawe hooyooyinkii aawe odayaashii aawe dalkii aawe dadkii aawe diintii aawe masaajidihii iyo madaaristii waxbarashada aawe kuwan dowlad weeye lama dhihi karo gaalka maraykanka waad aragtay hal nin oo ciidankiisa ka mid ah haddii maanta wax la gaarsiiyo maraykan oo dhan baa qaylinaya annaga kuwani maalin walba waa lolaynayaa kuwa gaalada u tacsiyeeyaan kuwa gaalada ahee baktiyey bay u sujuudaan oo u tacsiyeeyaan kuwayna lalaynhayaan kama hadlaan ma kuwaasaa marka dadka ay leeyihiin waan xukunaa waa kuwa maalin walba lalaynhayo beeralaydii iyo xoololaydii iyo ganacsatadii iyo dadkii waxdalka ahaa ee bulshada masaakiinta ahaa waa kuwa lalaynhaya diyaarada maraykanku maalin walba laynhaya iyo kuwa kenye may ka hadlaan dowlada kama jirta adeer meesha marka dadkuna inay saa u fahmaan baa la rabaa hal nin oo soomaali ah oo nin gaala oo u dilay nin ka hadlaya oo nimankaas weli lama maqal lama sheegin anigana ma maqal idinkuna ma sheegi kartaan hadda dadka soomaaliyeedna waxay runtii waa wada ogyihin arrintaas nin askari ahoo maraykan hadduu baktiyo ama mid yuwaan dhaysa baktiyo way u tacsiyeynayaan way ka hadlayaan waan ka xunnahay bay leeyihin maxay dadka soomaaliyeed ee mas-uuliyadoodaan haynaa ay leeyihin uga hadlilaayeen waxaad garan kartaa marka nimanka waa niman sanabyaho meesha la keensaday magacan ay ku dhawaaqhayaan iyaga male waa been waa mid ummadda soomaaliyeed in lagu mara habaabiyo la rabo niman gaalo ah wey kuwaas iyo soo duulay ee qoryaha wato iyo taangiyee diyaaradaha wato kuwaana uga daran ummadda soomaaliyeed marka ummadda soomaaliyeed in cadowgooda xataa rabnaa oo ay arkaan nimankan inay yihiin cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed u manja qaban hayo gaaladan soo duushay annaga muxuu gaal naga qaadaa maxaa maraykan naga qaadi karaa maxaa naga yuhuud iyo nasaaro naga qaadi karaa nimankan nala looga qabtay ummaddeenna maanta ku baabiya cadowga nimankan way marka inay ummadda soomaaliyeed sidaa u arkaan jeclaa adeer macaan kaasi wuxuu ahaa suldaan cabdiraxmaan mahdi jimcaale intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnamijka dhuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي